nigeria legos waa gobolkii soomaaliya uga qayb gashay wuxuuna soo baxay janaayo tobankeedii toddobiyo toddobaatankii gabalkaasi wuxuu ka sheekeynayaa taariikhdii africa iyo soo dhaweyn iyo haddii ilaah ku soo gol yahay xog waxan iyo dardaaran iyo guubaado iyo dhaliil intaba waa isku jiraayo waanu ummadaha madow baa la yidhahdaa wuxuu ku bilaabay ummadaha madoobeen isu biir egnahay iyo beesha afrikaankow inta ururkan timid ee usluub iyo xaqdhawr iyo ixtiraamka mudanay khiyaartii abwaanada dhaqan aaya badan iyo aaladiiyo farshaxanka ashqaraarka reebe ee africa ay lahaydo inta soo aroortee dalka soo istaagtee farxad lama ebyaan iyo aayaha u timid ee aqoon kolorshidoon ee fartag nagula iidaay dhirta kii adduunyada geedaha uudug badan ulixiisa quruxda leh iyo faraxa uurkiyo oogada iyo laabtoo kalgacayl abuuroo dhulka iyaga ugbaadka leh aan idinka keennaan idiin soo hireynaye qalbi aragti dheer iyo niyatamina ku aqbala adduunyada madow iyo afrikada dhammaanteed halkan ay isugu timid nimankii abaabulay ee martida u qaabilay si aan weli la arag oo odan jiray ka sheekayn awoodda ay muujeen ayaa mudan abaaroon la ilaawi karin mahad uguba igaligin saxansaxa ka udub badan odagaa shirweynuhu naajeeriyaoo idin ha u idmado jacayl adag oo ururku leeyahay shoocaa carooriyo kaaha afrikaadey legos ila isnoqon isticmaal dhibaatadii dadkii uu addoonsigu afrikadan ka qaadee badda ililaheed iyo atlantiga la dhaafshee aan abuurka doomine adkaanshaha jirkoodiiyo dhisay aayahoodee ducood wuxuu istaahilo loo aqoonsan yahaye aan ilaawin dhaqankii lagu soo anqariyey awowgood lahaaye iyagoo ilwaadoo aynigood u faanoo niyad adag la noo yimid ammaan baan u naqayaa intaa waxaa idiin dheer ahligeeni weeyoo addoonsigii ka guuroo maaha arad shisheeye bulsho uurfayooboo jecel aragtidiinaa oogsaday dartiinu isu soo hilownaye ehelkayga yimidow albaabadu idiin furan inta aanan awaaraha faalliya oraah kale addimada la kala bixin horta aan iskiin baro waxaan ahay nin qola adag isil iyo qaraabiya waxaan ahay nin ehel badan afartan iyo sagaal qoys oo afar la aynabay tusmada oo dareeraha waxaan ahay albaabada aqalka u dambeeyo aafta bariga ugu xiga oo au nin magac ku leh afrikaan dhabaan ahay abtirsiinyahaygiyo halkaan uga aroorana aan ka ambaqaadee waxaan ahay dhul aaranah ari iyo lo iyo geel nooc kastoo ugaariyo nin adduunku fadfura isticmaal nin nin necebo eedeeyo weligii kana aargutaan ahay afrikoo xorowdoo isku ayni noqotiyo waxaan ahay nin aayaha umadnimada ku walwala waxaan ahay nin aamina inta horay u socoto addoonsiga ka dhiidhiye ka agtaagan baan ahay bulsho nabad arrimisoo ifka sama la jeceloo xornimada adkaysoo kii ku aliyadoodana eed siinayaan ahay arbe iyo libaax iyo nimoo cadowga eegaa ka isdhoobayaan ahay ujeeddada ninkaan ahay garataya anoo huba makuusii iftiin sheeg geeska afrikaada iyo soomalilan ebyaya taa intaan dhigo aan aawida garaadkiyo aragtida naftaydee urur yahow ballaaran farxadlama ilaawiyo xiise igu abuurtoo idimayn arladayada afrikada ku nool iyo adduunyada madowba meel isugu imaanoo dhaqankoodii aasnaa garan aayihiisoo isweydaarsan doodoo ilbaxnimo u korortiyo kood iyo aqoon la muddadaa isbarashada faa'iide uga tegi kaka aragti liisee way ayaamo khayr lehe hambal yaan idiin dhiqin haddii aan ilaalada amuuraha dhexdeenna ah balyo hoosu eegana afkii aan ka dhiisiyey geed yahow abaarsaday adoo ila biyale iyo durdur webiya ku agyaal maxaa oonka ugu dilay xididkaaga aasani ma aroora ciidee roobkaa onkodayaa ayaan qurama kugu da-ay hadda uba xallaaciyo caleentaada udugaray ayaxbaa ku naaxee miyaan ciid ku eegayn abwaan loo irkada iyo indheergaratadaadii aad ababinaysiiyo ubadkaagii kacay mee mid arsaaqdu diidee aayaan lahayn iyo inaad tahay ayaa naladkee ku soo arooraa hadba kii awoodlaa arbahaaga cunaye maxaa loogu aaraa africa isweydii shimbirtii abaaraha ubadkeedii dubatee markii aarankii da'ay tidhi waan og bahay bay arrintiinu joogtaa annagoon awood qabin kii shalayna iibsaday addoonsaday nafteennii sida awrta noo raray ninka maanta ahmiday garahaas lagu arrimiyiyo miyuu aragti leeyahay ma istaahilaa magac ohe ohe waaye aragnee galashada arradane haddii adan ibna itarin abaalmarinin gobonnimo kaa shalay eryaayee isticmaalkii iga tegay maxaad adigu dhaantaa xurnimada ka eexdaha hadba lagu ugaatee afrikaanka qaybshiya afrikaanka qaybshiya dabka lagu afuufti afuufiyo israa'iilka bari iyo koonfur afrikaan iyo yaan ismid midka ixiga ilayska cadceed iyo dayaxyow adduunyada dhammaan wada iftiishaa afrikadan mugdigu simay inaydnaan usoo bixin matu eebba qoraybaa mase eeddu wayaga inta ayaa qool iyo arrin yurub ka sugayaan ayagoo baankii arrigooga arrigooda laga guray afarlaab u gadayana ay warshada asaagood dafaaciga ka dhowraan xidig iyo ayaamaha maxaa eed ku saaraa afrikay yaa ka adkaalaa kaa awood badnaan laha arrimaha dhaqaalaha gunta haddaa ka ururtaan dhaqankiina urugada la mulaaqa ooyiyo hiddaha asaliya haddii aad ururtaan bal abwaanka dheehoo akri dhowr kitaaboo tagtadii indhaha mari ayaamihii fircoon iyo meeshii ahraamtii awrteedii gaaniyo biniin lama ilaawiyo zuulu ma eegteen afrikadii waqooyee ilbaxnimada reer yurub andaluus u geysiyo maaligii adduunyada ku abuurtay yaabkee maalka lagu asteeyiyo zimbaawi unugii halkay ka ambaqaadiyo iibsigii iyo beecii afrikaanka bari iyo awdal iyo ilaaraar xeerta iyada gudgoon kale buntina loo aqoon jiray asaaskii dhulkeenna iyo meelaha astaanta leh ee jiray adduun hore taariikh baa ku aasane haddaa hoos u eegtaan yaa kaa aqoon badan casriga iyo ayaamahan garaad malaawaali iyo cilmigu arrimiyee hadba kii aqoon lihi awooddiisa maalaa halkee adiga kaa maray yaa kaa abxiray nolol goormaad iskaafii annagoo abaaro ka indhalaa siyaasadda imise abwaan kacay oo samao daraskii annu eed ku saarno murugadii uruurtiyo aramidi la soo dhacay ama uu addoonsigu gacantiisa ku ajiray afrikay meeye odayadeenni indheer garatadeenni afrikada hore iyo gaarsiya asaagood siay ugu siday ugu ordaayeen wadnihii istaagoo ay naftiis waayeen aabbihii kacaanada afrikoo dhambeeriyo sayidkii abaaburay isticmaal sayidkii abaaburay isticmaal jabkiisiyo awoodii darwiishkii markii uu adkaan lahaa iglan looga guuliyo aabbihii lamumbee afrikada dhammaanteed u ahaa iftiinkiyo aarkii jamaale inta horay u socotaay isu kaalay yiniye dhexdhexaadka urushiyo odagiina bruumee la adkeeyey hawlaha adduunyada saddexan iyo mudalaane abidkii xumo uma adkaysane mandeliya askuma yidhi ololihii dagaalkee ilmihii u soo kacay jeelka lagu aruushee weli meesha ku onkoday ololkii ka baxay iyo umadkicintii soodaan maadigii aloosiyo ishaarada mukhtaarkii libiya asaasiyo dhaqdhaqaaqa buurihii xarbiyeen ogeyne ogeyn iyo gabral gabralkii lacaynadee u dallaalan uurkee weli aanu ooyiyo inta mudan ammaan qaran ma idlayn karaayee geesiyadii inoo kacay ma hagaan ilowna jidkay noo iftiisheen miyaynaan ogaan weli innagoo awoodla ohay weli nabiibiya koonfur afrikaan iyo oboq reer jabuutaad ruduus iyo addoonsigu ku abaadayaa oon iska eeganayna xoog iyo askaraxaan aan adduunka siinaa maxay noo ilaashaan way afuufi karayaan isticmaalka joogee maad amarku siisaan ololi beesha afrikaanku maanta waa ayaan weyn waa urur nasiib badan cadowgii arkaan naxo saaxiibkuna il doogsado waa raad astaanoo taariikhdu aragtaa waa lama ilaawaan adduunyadu waxaan nahay maanta ay ogaato ay ogaataa waa ujeeddo qaaliya dhaqankan isbahaysu waa iimaheennii arrin lagu daboolaa waa guulan naxabkeen lifta kaga adkaanaa waa ayaan labaadkii intii aan asaasineen xajiri abiidkii gaashaanka ku ayida adduunyada madow iyo beesha afrikaanka waxaan erayadaydii ku soo ururinayaa tii ugu abboonayd ulajeeddadaydii arrin iyo haddaad talo axad kale garaadkii ku abuuris leedahay si uu ku oggolaadaa saadaal abwaaniyo waxaa loo ogorosaa tubta loo arooroo tusaalooyin adagoo aqligiisa jiitaa la tusaa-ishiise maahmaahdan bal atriya ufug kali awood ma leh ilmahaana jibin karaa labaad isugaysaa walow ana walow ayaan taal qabin qaad adag sidii hore saddex waxaa idlayn kara addimo isu tegayoo iyaguna mataana ah afar iyo kasii badan waa udubdhaxaad iyo mid aan laga adkaanayo waxaan abid la jabin karin wuxuu yidhi abwaan kale arrin looga aayoo taa hore u dhigantee balayana i weydii sacabkaa iltiri kara oogada la maydhee ogaaday wejiga fadhi wasaq kama idlayse suugaan abwaan kale iyaduna waxay tidhi walaal aabbihii dhalay oonu uurnaxaynini nima ooda ugu jiro geesi laga isdhoogiyo marna aarma noqon karo ilbax waaye arag iyo maahmaaha abwaan yidhi inta soo aroortee taa lagu ayidayaa waa ubaxa geedaha awilo ka badanoon tiro lagu ebiyeynine afrikaay midnimo tali isu tega dhammaantiin si aad uga adkaataan isticmaalka garashada xoog iyo adduun iyo maal iyo awood iyo maskax iyo aqoon iyo arrin iyo aqoon iyo anfa beel wadaagtiyo ummad qaarad keliya ah noqda reer afrikaay halan maadku ku egyahay oynu wadar u leenahay majliska adduunyada si uu noo aqoonsado aqalkooda noo socda waayo arag la aamino oday talada noo wada oo necab addoonsiga ayahiinna u idmada weynaanta ereyga ah ee kii awood lihi waxay unadu taliyaan diidmo ku hor istaagiyo diidoo adduunyada kii ku isticmaalaba aan ka tala adkaanee mid ka dhiga aftidayada urur laysu yimid oo afrikaanku joogaan muxuu erayadaydaas abwaan garasho dheer leh muxuu erayadaydaas ka akriyay hortoodoo aan ruux ayiday jirin aanse beri ijaabaan shirka soo istaagaye miyaa tayda la aqbali ogolaa shirweynuhu mid a ogolaa dadweynuhu mid ahaanshaheenne madaxdaan isleeyahay amay dood u iishaan si kastoy ahaataba talo waa iga intaas odayaaba shirkuna mudan kaasi kaasi wuxuu ahaa beelaha madow waa kii soomaaliya uga qayb gashay festivaalkii toddobiyo toddobaatankii lagu qabtay magaalada lagos ee ay kasoo qayb galeen ummadaha madow ee adduunka ku nool waa tahay